wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee dowlad goboleedka hirshabeelle siciid xagar camalow iyo guddoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliya ayaa xarunta jaamacadda beledweyne horena u ahayd iskuulka axmed warsamo uga daafuray imtixaanka shahaadiga fasalka sideedaad ee hirshabeelle imtixaankani waxaa ka qeybgalaysa in ka badan toddoba kun iyo sagaal boqol oo arday oo inta badan ku nool degmooyinka iyo deegaanada hirshabeelle wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee dowlad goboleedka hirshabeelle siciid xagar camlo ayaa ka waramaya tirada ardayda ka qeybgalaysa imtixaanka tirada xarumaha iyo degmooyinka lagu galaya imtixaankan tirada guud ee imtixaanka sanadkan gelayso waa toddoba kun sagaal boqol iyo sagaashan arday oo ah dhammaan deegaanada hirshabeelle waxaa wiilal ah afar kun shan boqol iyo lixdan iyo afar wiil oo wiilashan yaryaroon waalidka u naha oo quruxda badan ay ka mid yihiin waxaa gabdho ah saddex kun afar boqol labaatan iyo lix gabdhood oo maanta deegaanada hirshabeelle ka soo bilow cirifka aan gobolka banaadir xadka kala leenahay ilaa kan gelmudug aan xadka kala leenahay ilaa kan aan south west xadka kala leenahay maanta imtixaanka u fadhiisanayo waa saddex kun afar boqol labaatan iyo lix gabdhood oo gabdhahaygaas sharafta badan ay ka mid yihiin degmooyinka imtixaanka lagu gelaayo oo goobaha imtixaanka oo maanta fasalka sideedaad oo ka bilaabanayo waa soddon iyo shan xarumood imtixaankii kan ka horreeyey shan iyo toban xarumood oo ahaa kan waa shan iyo toban soddon iyo shan xarumood waay waa gara kartiin kabasitiga iyo baaxadda uu leeyahay imtixaankan eidka oo dowladda hirshabeelle oo u leeyahay degmooyinka imtixaanka oo ka dhacaayo waxaa ka mida degmada jowhar oo saacaddan laga daafuraayo degmada balcad cadale warshiik raagaceele mahadaay jalalaqsi buulo burte matabaan maxaas muqokori beer gadiid oo sanadkan ku cusub oo ayadana aan imtixaanka ugu geynay halkooda iyo magaalada beledweyne iskuulkan aan hadda taagannahay aan ka daafurayna hadduu ilaa yiraa gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliya ayaa ardayda ka qaybgalaysa imtixaanka kula dardaarmay inay muujiyaan dadaal dheeraada isaga oo ballan qaaday in saddexda arday ee ugu sarraysa imtixaankan uu siin doono abaalmarino waxaan ku dardaarmaynaa in imtixaanka si kalsooni leh aad u gashaan waxaan ku dardaarmaynaa inaad yacnii is-ixtiraamtaan waxaan ku dardaarmaynaa inaad ilaalisaan habraacyada wasaaraddu ay halkan keentay waxaan ku dardaarmaynaa inaad noqotaan haddii alla idmo guulaystayaasha ugu wanaagsan ee gobollada soomaaliya ka soo baxo waxaan rabaa inaan ballan qaado saddexda arday haddii ay gabdho yihiin iyo haddii ay welal yihiin oo kaalinta koowaad galo inaan u samayn doonno shahaado sharaf inaan u samayn doonno abaalmarin ay ku farxi doonaan haddii alla idmo waxaan rajaynayaa inaad guulaysataan waxaan rajaynayaa oo aan idinkula dardaarmayaa dardaarankii ahaay kun caaliman aw mutacalliman walaa takun haalian inaad noqoto maxaan kuu sheegaa nin waxbarto iyo gebar waxbarato inaad noqoto gebar ama wiil waxbara oo bare ah iyo inaad noqoto inaadan noqon wax kale marka sidaas daraaddeed waxaan rajaynayaa waxbarashadu waa kaalinta koowaad iyo ahmiyadda koowaad ay noo leedahay dal iyo dad aan aqoon iyo lahaynu waa sida xayawaanka oo kale waxaan rajaynaya inaad noqon doontaan dhakhaatiirtii birito waxaan rajaynaya inaad noqon doontaan dictooradii birito waxaan rajaynaya inaad noqon doontaan injineeradii birito waxaan rajaynaya inaad noqon doontaan hogaamiyaashii birito
qaar ka mid a ardayda ka qaybgalaysa imtixaankan ayaa sheegay inay rajaynayaan inay guul ka soo hooyaan anigoo magacaygu yahay muni maxamed xud qaasim oo ka socod oo galaysa imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideedaad waxaa rajaynaya in imtixaanka inuu si nabada noogu bilowdo noogu dhammaado natiijo qurux badan ayaa rajaynayna dhammaanteen guul insha allah waxaana mahad iskale macallimiintaya iyo hooyaday macaan iyo abahe asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacii waa maxamed cabdillah cusmaan oo ka socda iskuulka laaqsa saaka waa ku faraxsanahay inuu ii bilowdo imtixaankii dowladda ee shahaadiga ee maamul dowladda hirshabeelle ardayda iila midka oo ila gelaysana waxaa rajaynaa guul magacii waa ifraax jaalle xasan waxaa dhigta dugsiga alaqsa waxaa imtixaankan si nabada noogu bila waxaa rajaynayaa guul dhammaanteen waxaa halkaa ugu mahad celinaya macalimiinteeda iyo waalidiinteeda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa kawsar cabdillaahi cabdinuur waxaa dhigta iskuulka alaqsa imtixaanka maanta ayuu noo bilowday waxaan rajaynayaa guul tirada ardayda sanadkan u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga fasalka sideedaad ee hirshabelle ayaa kordha iyadoo sanadkii hore imtixaankan ay ka qayb galeen in ka badan shan kun oo arday halka sanadkan ay ka qayb galayaan toddoba kun iyo sagaal boqol oo arday